waxaa magaalada jawhar ee caasimada maamulka hirshabelle si diiran loogu soo dhaweeyey wafdi uu horkacayo fanaanka nimcaan cabdiraxmaan xasan nimcaan hilaah soo dhaweynta fanaanka waxaa kasoo qeybgalay agaasimaha guud ee wasaarada warfaafinta maamulka hirshabelle iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada jawhar soo dhaweynta kadib waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaarada warfaafinta dhaqankii dalxiiska maamulka hirshabelle maxamed shooriin nuur waxa uuna ka warbixiyey ujeedka wafdigan soo gaaray jawhar sharafay ii tahay in madaxtooyada dowladda hirshabelle maanta ay garoonka diiradaha maxamed dheere ee magaalada jowhar ay ku soo dhaweyso fanaanka soomaaliyeed fanaanka wadaniyadda u saaxiibka ah fanaanka nasiibka u yeeshay meelo kala duwanoo dhulka soomaaliyeed in uu maro nimcaan cabdiraxmaan xasan hilaac sidoo kaleeto waxa ee isna la socdo oo qayb ka ah oo wafdigan aynu halkan ku soo dhaweynayno madaxweynaha tictok bilaal bulshaawi runtii cabdiqaadir isna inuu maanta qayb ka yahay imaanshiyaha halkan farxad gaara inoo tahay sidoo kaleeto mid ka mida dhallinyarada sida weyn loogu yaqaano sportka ayaa wafdigan qaybkaa saciid runtii wuxuu ka mid ahaa ciyaartooyda heerarka kala duwan ee da'yarta ah qofka ka caawinayay dhinaca fisikalka waayadii dambena m c c ayuu qayb ka ahaa runtii sharafay noo tahay dad miisaankaas leh inay maanta yimaadaan magaalada jowhar intaa kadib magaalada laisku dhex waraysan doonaa nimcaanna hees cusub oo hirshabeelle ayuu daawaha ka soo qaadi doonaa caawa wixii ka dambeeya nimcaan bilaal iyo siciid intaba kusoo dhawaada magaaladiinii dhinaca kale nimcaan cabdiraxmaan hilaac iyo madaxweynaha tictok bilaal bulshaabe ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta loogu sameeyey magaalada jowhar inaan maanta si ofashiyaal ah aan casuumaad aan ka helnay madaxweynaheyna hirshabeelle allah ka raali noqdee mudane cali xuseen cali guudlaawe waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa walaalkeen agaasime shuuriye oo isaguna hirka ama isbeddelka qayb ka ah hirshabeelle ayaanu uga mahad celinaynaa asigana inuu si qurux badan inoogu soo dhoweeyo garoonka maxamed dheere international airport waxaan u mahad celinaynaa sidoo kale maareeyaha garoonka waxaan aad ugu faraxsanaha inaan maanta qayb ka ahaano safarka walaalkeen uu inagu hogaaminayo nimcaan waxaan rajeynayna insha alla inaan wax badan aan caasimadda kusoo kordhino inaan insha allah madadaalo fara badan lagu madadaaliyo bulshada halkan ku dhaqan waana rajeynaynaa haddoo ali bulshada kale inagu xiranna inaan u gudbin doono quruxda iyo tayada ay dowladdu halkan ay ka fuliso waa mahadsantiin dhammaantiin aad noo samayseen agaasime dabcan aniga waa markii ugu horreysay aan imaado jawhar waxaan rajeynayaa in aan waqti fiican aan la qaadan doono bulshada soomaaliyeed ku dhaqan magaalada jowhar haddii la haydmo reer hirshabellena waxaan leeyahay idinkoo dhan baan idi wadanaa insha allah laga yaaba inaan cagta wada marin doona haddii la haydmo deegaanka wafdigan soo gaaray magaalada jowhar ayaa la filayaa in ay ka qayb galaan munaasabad ka dhici doonta jowhar